إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliya howlgallo karna hesheeya waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale askarta soomaalida ee la shaqaysa xaflad lagu dhiiragelinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud haweenka ku nool deegaanka kuunyabarow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiyay hadiyado kala duwan isbitaalada hargeysa ayaa waxaa ku soo badanaya dhaqanka ah in haweenka foosha ah lagu qanciyo in lagu qalo ilmaha tan oo lagu micneeya dagaal ka dhan ah taranka dadka mid ka mida dadka ku dhaqana somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka xooggan ee u dhexeeya maamulka somalilan iyo xisbiyada mucaaradka in ka badan boqol ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagu qaaday kiniisad ku taalla koonfur galbeed dalka nigeria إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
oo tahay kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo ka dhanna shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa haddaan ku bilowno gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay weerar toogasho ah oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u geysteen askarta shisheeye ee waddankaas ku duulay waa ciidamada burundi shiishyahanno ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay toogasho ku dileen askari buundies ah kaasoo difaac uga jiray duleedka degmada balcad dhanka gobolka baay gaar ahaan magaalada diinsoor waxaa xalay ka dhacay weerar mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen xero koowaad oo ku taala gudaha magaalada waxaa ku sugnaa askarta maamulka koonfur galbeed tafaasiil dheeraada oo ku aadan khasaaraha u geystay weerarkaasina ma soo gaarin in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka kenya maxamed amiin ayaa faahfaahinaya wararka ka imanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in dad ka badan toban ruux ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay gudaha waddankaas inta la xaqiijiyey koob iyo toban ruux oo rakaab ah ayaa ku geeriyooday ka gadaal markii uu waddada ka baxay islamarkaana rogmaday gaari ay saarnaayeen dad rakaab ah shilkan geystay khasaaraha baaxadda leh waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka deegaanka konyoyo oo ah halka uu shilka ka dhacay guddoomiye ku-xigeenka ayaa intaasi waxa uu ku daray in marka laga soo tago dhimashada koob iyo tobanka ruux uu gebi ahaanba burburay gaarigii ay saarnaayeen dadka rakaabka ah mas-uulkan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray in shilkan uu yimid kadib markii darawalka gaariga uu ku xakameyn waayey waddadiisa sababo ku aadan isagoo isku dayay inuu gaari kale ka hormaro wararka ayaa intaasi ku daraya inay jiraan dad dhaawacyo ay ka soo gaareen shilkan kuwaas oo la dhigay goobo caafimaad dalka kenya ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee qaaradda afrika ee ay shilalka ka dhacaan waxaana warbixinno horey loo baahiyey lagu sheegay in sanadkiiba kenya kumanaan ruux ay u geeriyoodaan shilal dhaca awgood xaflad lagu dhiiragelinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud maxamed ciise ayaa faahfaahinaya degmada xindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa ka dhacday xaflad si hersar ah loo soo agaasimay oo lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka munaasabadan ayaa waxaa loo qabtay siddeed iyo labaatan arday oo qur-aanka ku dhammaysay madarasada qurduba ee ku taala xindheere ee wilaayada galgaduud waxaa madasha kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo mas-uuliyiin iyo nuqubo qaar ka mid ah ardayda ka qalin fulay madarasada xifdinta qur-aanka kariimka ee qurduba ayaa bandhig sameeyey
يحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات راحتة تترك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أن تريد أنت gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta isagoo muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay ardayda qur-aanka dhammaysatay waxaa weeyaan farxadda galabta nahayd oo inaan maaragtay annagoo dad waaweyna meesha ku inaan ku sigan nahay waa farxad iyo wanaag naga haya carruurteenna iyo sida ay wax u barteen waxaan leennahay dadkii ku soo dadaalay oo macallimiintooda ahaa dadaalka ay maaragtay carruurteenna ku dadaaleenna ilaahay ha u dadaalaan leennahay haddii ilaahay idmo annagu haddii aan waalidaynkii lahay sidaasaan ugu faraxsan nahay wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa waxaa ka jira horumar waxbarasho oo dhan kasta ah haweenka ku nool deegaanka kunya barowe wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiyey hadiyado kala duwan cali aadan ayaa ka waramaya munaasabad ballaaran oo farxad gelisay kasoo qaybgalayaasha ayaa ka dhacday deegaanka kuwinbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose taas oo haweenka muslimaadka ah ee deegaanka kuwinbarow ay deeq kala duwan ku guddoonsiiyeen walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyadoona ku wareejin doonto ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haweenka muslimaadka ah ee ku nool kuwinbarow ayaa wareejiyey afar iyo toban neef oo geel ah laba qoryo aakey ah afartan go' iyo shan iyo labaatan kartoono timir ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jooga furmaha hore ee dagaalka ee hortaagan ciidamada shisheeye iyo soomaalida la socota xafladan oo ka dhacday masjidka weyn ee quba ee deegaanka kuwinbarow waxaa dadka ka soo qayb galay ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kaas oo bogaadiyey haweenka muslimaadka ah kaalinta ay qaateen wax afka laga sheegay wax laisku qorxiya maaha imaanku ee waa wax maaragtay qalbiga ku soo dhaca qalbiga ku sugnaada kadibna camalku uu rusheego xadiiska nebigana waa maqlayseen maxali shaahidku wuxuu ahaa asabru asalaatu nuurun wa sadaqatu burhaan sadaqadu waa xujo caddaynaysa qofka iimaankiisa ka tarjumaysa wey inuu run sheegaayo sida loo yihi min almu'minin rijaalun sadaquu maa caahadullah calayh fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantaqi sheekh faarax cali oo isna ka mid ah culimmada ka soo qayb gashay xafladda ayaa ka hadlay kaalinta haweenka ee jihaadka nabiga waata uu leeyahay man jahaza haaziya qofka qof duulaya diyaargareeya hub iyo saanad iyo wuxuu ku dagaalami lahaa u diyaariya cunno iyo dhar iyo wuxuu ku isticmaali lahaa furmaha qofkaasi waa duulay dagaal buu ka qayb qaatay waman khalafa haaziyan fii ahlihi bikhayrin faqad hazaa akhrajahu shaykhaan haweenka muslimaadka ah ee lahaa kaalinta soo ururinta hadiyaddan iyo deeqda ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan barnaamijka infaaqa wuxuu ka kooban yahay ilaa afar nooc kow xoolo nool oo geel ah kana kooban afar iyo toban neef geela kan ugu yarna uu yahay saddex jir labo qori oo a k fodhisaban ah oo cuseeb ah saddex afartan go' oo go-yaasha dhaxanta laga hugto ah afar shan iyo labaatan kartoon oo timir ah
ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed aboo cabdiraxmaan ayaa soo gunaanaday xafladda wuxuuna u mahadceliyey haweenka muslimaadka ah ee deegaanka kuwinbarow ee dhigay wacdarada ay ku garab istaageen jihaadka iyo mujaahidiinta waxaa ka mid ah gabdhaha waxyaalaha inagu reejiyeen jasaahum allahu khayr ilaha barakeeye afar iyo toban iyo foo geel ah waxaa kaloo ka mid ah laba qori oo ak forty seven ah shan iyo labaatan kartoon oo timir ah oo aan gaarsiin doono insha allah tacaala afartan go' oo dhaxanta mujaahidiinta ay u howsadaan annagana insha alla tacala waa idinka guddoonay waxaan insha alla tacala ballan qaadaynaa inaan gaarsiin doono meeshaa u rabteen insha allahu tacaala hada wabilaahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam tallaabada ay qaadeen haweenka muslimaadka ah ee ku nool deegaanka kuwinbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose deeqdan isugu jirtay afar iyo toban geel ah iyo laba qori aaki afartan iyo toddoba ah iyo agabyo kale ay ugu talagaleen mujaahidiinta ugu wareejiyeen walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka dhigan tallaabo kudayasho mudan sida ay tilmaamayaan waxgaradka soomaaliyeed cisbitaalada hargeysa ayaa waxaa ku soo badanaya dhaqanka ah in haweenka foosha ahi lagu qanciyo in ilmaha lagu qalo tan uu lagu macneeyey dagaal ka dhin ah taranka dadka haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya xilli guud ahaanba gobollada ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada uu dalka ka dhisay ay ku soo badanayaan noocyada kala duwan ee hagardaamooyinka dadka muslimiinta lagu hayo ayaa qaar ka mid a golaha guurtiga maamulka somalilan waxay ka dhawaajeen qayb yar oo ka mid a dhibaatooyinkaas oo saameeyey deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan magaalada hargeysa waxaa aad ugu soo badanaya qalliinka lagu sameynayo haweenka uurka leh taas oo lagu macneeyey inay qayb ka tahay la dagaalanka taranka xaggii beerta waa laynagala dagaalamaya siyaasadaha adduunka in lagala dagaalamaya qalliinku ma aha dumar xeeriyadu maxaa kuwa waaweynaabaa foosha iyadoon radiid kama gaarin loonaya qalliin lacagna waa lagaa qaadaya waxaan leeyahay in la baadho oo loo fiirsado habeenkii waxaad arkaysa matal cisbitaalkan hargeysa oo kale haddaad tagta habeen ama waxaad arkaysa toban dhowr iyo toban la qalay dee logic maaha dumarka marka afar goor lagu qalana mar labaad mar dambe laguma daran qofka ugu badan baa afar lagu qalaa baa layidhi waxaan leeyahay halkaa tarantii waa laydin kala daramay si tarantu u yaraato ayaa halkaa ka socotee horta aada loo fiirsado sidoo kale nin kale oo ka tirsan golahan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay leedahay takhasus la'aanta iyo dhibka laga dhaxlo shaqada shiiqulkulliga markii la daaweynayo dadka dawo maanta ma tahala dalka tayale waxaa ka sii daran niman la yidhi waa cilaajiyo dawooyin lagu soo guray bahalo kaabsool qalkii kaabsoolka sita oo waxay ka samaysan yihiin dadku xataa qiyaastoodii aan la garanayn niman kaloo dhakhtar kulligii aan u wada bixiyey baa jiro iyaguna wax walba daweynaya oo boqol cudur sheegtay macaan dhiikar madax xanuun dhabar xanuun maxay xanuun wax walba kulaana daweynaya nin wax takhasus qof waliba wax gaar ha ku takhasuso qofku madaxa ha ku takhasuso dhegaha sanka meelun ha ku joogsado laakiin ninkan madax ilaa mijo xubin xubin kulaana u daweynaya waa calal qiyaasun wax ku socdaa dee calal qiyaasina caafimaad darraa ka dhalanaysa duulaanka uu shisheeyuhu ku soo qaaday soomaaliya ma ahan diinla dirir oo keliya balse waxaa jira hay-ado u xil saaran gaalada inay ummadda taranka iyo akhlaaqdaba kala dagaalamaan mid ka mid ah dadka ku dhaqan somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka xooggan ee u dhexeeya maamulka somalilan iyo xisbiyada mucaaradka maxamed daayar cali sow ayaa soo jeedinaya warkaas maalinba maalinta ka dambaysa xiisadda siyaasadeed ee ka jirta dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa cirka isku sii shareeraysa mana jirto wax isku soo dhowaansho ah ama wadahadallo u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo maamulka muuse biixi xisbiyada mucaaradka ayaa ku celcelinaya muuse biixi in uu go'aansaday muddo kordhin iyadoo aysan muuqan hannaan ay ku dhici karto doorasho bisha nofembar ee nagu soo wajahan xilligaasi oo uu ku egyahay wakhti doorashada madaxweyne muuse biixi xisbiyada mucaaradka ayaa ku howlan inay dhigaan bannaanbax looga soo horjeedo maamulka xilli somalilan ay ku goodisay inaanan la qaban karin bannaanbax nin ka mid a dadka ku dhaqan dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan oo la hadlay barnaamijka dhuuxa ee ka baxa alfurqaan ayaa sharaxay waxa ay isku haystaan dhinacyada iska soo horjeeda waxaa sababay waxaa weeyaan saddex urur baa meesha ka jira wadani ucud iyo kulmiye baa la kala dhahaa saddexda urur mid walbaaba wuxuu isku dayaa inuu kale ka helo codka oo ninka ay wataan soo baxo bay isku dayaan marka labadii urura kale baa isku shubtay codadka isku shubtay oo doonaya in isaga ay awood kaga saaran meesha marka hore laba urur bay kala ahaayeen laakiin imika waa isku urur bay isku shubteen isagii marka ururkii kulmiye la odhan jiray muuse bixi watay oo muuse bixi oday u yahay wuxuu ogaaday in haddii la dalka uu gala doorasho oo doorashada bilaabo laga awood badan yahay buu ogaaday marka wuxuu sameeyey isku dayey isaguna inuu cid kale sameeyo ururo kala samaysto oo dad kale uu doono oo bal wax kale oo urura uu sameeyo iyo dad uu qora iyo shacbiyad inuu helo yuu isku dayaya labada urura kalena waxay diidayaan oo leeyihiin waddanka waxaa ka jiray saddex urur baynu ahayn urur afraad baa ogolin bay leeyihiin labada urur kale isna wuxuu leeyahay mee urur kalean bilaabaya oo aniga taageera oo codka i siiya baan bilaabaya sababta sababtay in meesha laysku qabsado iyo muranka khilaafka sababtay waa ururka uu samaysanayo musabix isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu xusay in khilaafkan uu aad kaga duwan yahay kuwii horey loo arkay ee soo maray maamulka marka loo eego halka uu gaadhay khilaafkan kuwii hore hore waa ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay khilaafyadii hore ee isqaban jireen ururkan meesha haysta la labalabayo oo marka xilligu ka dhammaado yuu degi jiray xilkan uu dhibi jiray ciddii kale markaa ururada kale meesha gelaysaa haddii kaga helaan tartanka ay kaga helaan wuu dayn jiray haddii kale laakiin oo isaga kusoo baxo nasiib ahaan jiray laakiin in uu isagii meesha haystay ku dagaalamo oo awood kala doono oo kuwii kaga soo hor jiray uu meesha u diido oo hadda taagan horey ma jiri jirin saa darteed khilaafku wuu sii badanayaa dadkii kuwa mucaaradka ah ee kale ee jooga dadka taageersanaa sii badanaya kaa kalena dadka taageersanaa isna waxbuu doonayaadoo dad isagoo dad buu raadsanaya shacabkii markaa in laisku laayo oo meesha shacabka laska hor keeno iyagana istiraan baa halis markaa in dalku burburo waaba halis si kastaba ha ahaatee shisheeyaha ayaa ka digaya in somalilan ay burburto oo meesha uu ka baxo maamulka shisheeyaha ku daaban ee ku dhaqma oo lagu naasnuujiyo dimuqraadiyadda warkan dhegeystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan boqol ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagu qaaday kiniisad ku taalla koonfur galbeed dalka nigeria warbaahinta nigeria ayaa sheegtay in dabli hubaysan oo aan heybtooda la aqoonsan si aan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad ku jiray gudaha kiniisadda oo ku taala magaalada awu xilli uu halkaas ka jiray isku imaateen dhakhtar ka tirsan isbitaal ku yaala magaalada ayaa wakaaladaha wararka caalamiga u xaqiijiyey in ugu yaraan konton meyd ah la geeyay laba isbitaal oo ku yaala magaalada isagoo intaas ku dareen tiro dad ah oo qaba dhaawacyo kala duwan la keenay goobaha caafimaadka mid ka mid a siyaasiyiinta dalkaas uu kasoo jeeda deegaanka ee dhacdadani ka dhacday ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in ugu yaraan boqol ruux lagu dilay weerarkan waddanka nigeria waxa uu ka mid yahay waddamada ugu badan ay ka dhacaan weerarada lagu qaado goobaha lagu cibaadaysto warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa